magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta laga daafuray shirka wadatashiga qorshaha istaraatiijiyada asluubta soomaaliyeed shirka ayaa waxaa qabatay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud oo daafuray shirka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu qorshaha istaraatiijiyada asluubta soomaaliyeed ay u leedahay bulshada in looga faa'iidaysan doono oo laysku dhaafsan doono aqoon isweydaarsi ku saabsan riboorkan ama qiimeyntan lasoo bandhigay in laysla wada arko oo laysla wada gudbiyo waxaan rabaa marka wax badan inaan ku kordhiya ma raba hadalkii meeshaan iga horreeyey saaxiibaday garbahayga fadhiga ahu ay runtii sheegeen in badan ayaan la qabaa oo keliya ubaa reiteration reiteration inaan idhaahdo ama ecow ku sameeyo ama aan highlight gareeyo oo aan xoogga saaro oo idhaahdo marka ugu horeysa haddee xoog ceralaaliyuhu challengeska xabsiyada ka jira waa uu tilmaamay sidoo kale waxaa tilmaamay xogayaha challengeskeeda iyo baahiyaha ay qabto waa ay tilmaameen ku celin runtii uma baahna waxaa meeshaan u fadhinaa maantuna waa inaan intaas adres garayno